بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشنفر دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل قال دعست على غطش وبغش دعست بمعنى وأغرت ودفعت أغرت ودفعت نفسي يعني waxaan waan duulay oo waxaan kaxeeyoon ho- yani la degdegay naftayda we kelimatu dacsi asalkeedu waa aلطacnu wاlwaط'u asalka kelimadda waxaa loo isticmaalaa aلطacnu waa wax la duro waxaa kaloo loo isticmaalaa alwaط'u oo ah istaagid wax lagu dul istaago walidaalika kabaha la labista waxaa la yihahdaa dacs dacs macnaha waa waط'iga istaagidda lagu istaagayo waay markuu qofka qofku istaagana waxaa la yihahdaa dacasa calayhi waa ku dul istaagay waay dacsiga marka istaagid waayo waط'i wuxuu leeyahay marka laakiin halkan asiga muxuu u isticmaalay dacastu wuxuu u isticmaalay waa duulaan buu u isticmaalay kelimadda dacasa asalkeedu waط'i iyo طacni bay ahayd laakiin asiga wuxuu u isticmaalay duulaan dacastu bimacnaa aqartu waan duulay waay calaa gadshin calaa bimacnaa maca weeye halkan calaadan bimacnaa maca weey dacastu waan duulay buu yidhi calaa gadshin ayadoo lala qabo mugdi waqti mugdi uu yahay mugdi maciisa ayaan la duulay buu leeyahay algadshu waa aldalaam waa mugdiga aqtasha allaahu leyla bimacnaa adlama aqtasha allaahu leyla bimacnaa adlama allah subxaanahu wa tacaala habeenkii wuxuu ka dhigay mid mugdi ah waxaa la mid a qowl llaahi caza wajal wa aqtasha leylaha wa akhraja duxaaha وأغطش ليلها أغطش بمعنى وأظلم ليلها habeenkeeda alla subxaana wa tacala wuxuu ka dhigay mid mugdi ah marka calaa qadshin bimacnaa calaa dalaamin wa waa mugdi calaadana waa bimacnaa maca marka wuxuu leeyahay waan duulay calaa qadshin ay maca qadshin ayadoo lala qabo mugdi ayaan duulay waqti habeen oo mugdi ayaan duulay buu yidhi wa bakshin wa bakshin waxay ku cadfan tahay calaa qadshin wa bakshin iyo roob khafiifa maciise ayaan duulay habeen mugdiya wax roob yaroo khafiifana uu jiro ayaan duulay buu yidhi wa suxbatii saaxiibadaydana suxbatii bimacnaa waa asxaabii ay tahay sicaarun gaajo sicaarka halkan juuciya gaajo ula jeedaa sicaar ujeeddada waxaa waaye halkan uu ka leeyahay waa aljuuc laakiin asalka kelimadda waxaa loo isticmaalaa xaru nnaar naarta kuleelkeeda waltihaabuhaa iyo holaca ka soo baxaya naarta iyo kuleelka ka soo baxaya ayaa waxaa loo isticmaalaa asicaar walidaalika sidaasaa saciiro naarta loogu magacaabay saciiro waxaa loo yidhi waa lishiddati xariha waa kuleelkeedoo daran awgeed kulaylkii darnaa kelimaddii loo isticmaali jiray ayuu hadda gaajo u isticmaalay gaajada iyo kulaylkuna waxay wadaagaan mashaqo iyo dhibaataynay wadaagaan gaajada iyo kulaylku waxay wadaagaan mashaqada iyo dhibaataynta qofka dhibka dhibka qofka soo gaaraya marka gaajadu dhibay leedahay qofkuna markuu aada u baahan yahay caloosha wuxuu ka dareemayaa xanuun iyo kulayl sidaa darteedu sicaarka ugu ugu magacaabay oo ilaa asalka kelimadda kulaylka dabkaa loo isticmaalaa wa suxbatii sicaarun wa irziizun alirziiz waa albarad albarad waa bifatxi ra waxaa laga wadaa dhadada yacni dhado wax shabahaya wey macnaa waa wax yaroo qabooba oo soo da-aya qaar waxay ku fasireen albarad inuu yahay sigaaru thalji baradu sigaari thalji barafka kiisa yaryar qabowgiisa waaya bay yidhahdeen roob ma aha laakiin waxaa da-aya wax yaroo qabooba oo baraf yari uu ku jiro kaasna waxaa la yidhahdaa albarad albardu iyo albaradna waa kala duwan yihiin albardu waa qabowga albarad laakiin waa biyaha yarka ahee da-aya waay oo sida dhadadii oo kale ah waa qabow yar oo aadna u qabow roobna aan ahayn marka waxaa saaxiibaday ahaa buu leeyahay gaajo i haysa iyo qabow da-aya wa wajrun iyo cabsi wa afkalun iyo giriir jarayn qofka uu jaraynayo jarayntaana waxay ka timaadaa min albardi waalkhawf cabsida iyo qabowga qofka markuu aada u qaboobo waa jarayaa soomaan jirkiisa qabowgay dhaxantu hadday ka badato waa jaraynayaa cabsidana waa lala jareeyaa idan labadaba waa macnaha waa ka timaadaa xagga afkalka al afkal marka waa alracda racdaduna waa qofka gariirka uu gariirayo ama uu jaraynayo sababteeduna waa albarad waalkhawf waa qabowga iyo cabsida intaasaa saaxiib ila ahayd buy markaan duulaayey intaasaa ila socotay macnaha wax cid kaloo ila socotay ma lahan waxaan duulay buu leeyahay mugdi baan ku duulay waqti mugdiya isla markaas markaan duulaamaayey roob yaraa da-ayay waxaana ila socday oo duulaanka igula jiray ama aan maciga ahaa fi lghaswi gaajo gaajo i haysa iyo qabow da-aaya iyo cabsi iyo gariir ama jarayn cabsidaasi ay sababtay ama qabowga daran uu sababayo qabowga hadda cabsi gariirkan ama jarayntan waxa shanfara u sababaya asiga cabsi ulama jeedo ee wuxuu ka wadaa qabowga jira waayo oo ilaa asiga isku sheegi maayo marna inuu cabsado ama uu fuleeyahay laakiin wuxuu leeyahay sababtu waxa waaye inkastoo wejriga uu sheego ayadana bimacna alkhawf ah laakiin cabsi guuda ula jeedaan ma aha inuu duulaanka ka baqayo waxaano dhan wuxuu u sifaynayaa wakhtigaasi ninka baxaaya ee keligii ah ee duulaan qaadaaya waa nin ninka tegay waay wuxuu rabaa marka inuu yidhahdo aniga ragga lama mid ihi oo xaaladahaasoo dhan anoo ku sugan gaajaysan roob da-ayo qabow daran uu jiro habeenka uu mugdi yahay keligayna aan ahay ayaan duulay wey oo markuu duulay muxuu soo geystay wuxuu soo geystay asagaa sheegaya fa ayamtu niswaanan wa aytamtu wildatan buuyi wacudtu kamaa abda'tu walleylu alyalu fa ayamtu niswaanan dumar ayaan nin la-aan dhigay buuyi dumar fara badan ayaan raggoodii laayay wa aytamtu wildatan carruur yaroo fara badanna agoonnaan ka dhigay buuyi oo aabbahoodaan dilay aabbayaashood ayaan laayay wacudtu waan soo noqday kamaa abda'tu sidii aan ku bilaabay marka hore bixidda ayaan kusoo noqday anoo anoo nabad qaba ayaan si gadaal usoo noqdoo meeshaydii baan imid walleylu alyalu walxaal alleylu habeenku alyalu uu yahay weli mugdigiisa miduu daran yahay ayadoo habeenka weli uu mugdi yahay waaguna uusan dilaacin ayaan waxaan kusoo noqday buu yidhi meeshii aan ka baxay dantaydina waa soo gaareen wuxuu yidhi fa ayamtu niswaanan ay jacaltuhum ayaama waxaan ka dhigay al ayaama al ayaama waa dumarka la laayay ama yacni nimankooda ay dhinteen ama aysan yani aan aan yani xaas lahayn al-ayima waa soo marnayo waa allatii laa zawja laha midaan nin lahayn culimmada qaar way jiraan ku fasiray waa midii nin lahayd kadibna ninka uu ka dhintay ama uu furay asiga hadda wuxuu ula jeedaa fa ayamtu niswaanan anaa nin la-aan dhigay buu leeyahay niman way lahaayeen laakiin anaa sidaa ka dhigay buu leeyahay gabdhihii oo macnaha raggoodii baan laayay wa aytamtu wildatan ay jacaltuhum yataama waxaan ka dhigay kuwa agoon ah alyatiim fi luga alcarabiya waxaa la yihahdaa almunfarid almunfarid bimacnaa waa qofka kuli keligiis ah adduratu اlyatiima bimacnaa waa jawhaaradda keligeeda oo mid ayada lamida aan la heli karin waay marka alyatiim waa qofka keligii ah markii la leeyahay cunugaani waa yatiim macnaheedu waa maxay aabbihii oo sanad u ahaa oo uu ku tiirsanaa bacda allaahi caza wajal ayuu waayey walidaalika asbaxa munfaridan keligiis ayuu noqday xagga aabbaha ilaa aabbihiis aabbihii ayaa dhintay keligii buu noqday dhanka aabbaha wildatan waa jamcu waliid wilda waa jamcu waliid wa huwa asabiyu waa ilmaha yar wey walleylu alyalu ay walleylu shadiidu dulma xaal habeenku mugdigiisu uu daran yahay ayaan soo noqday buu leeyahay khulaasada beydkiisa ama beydkan ujeeddadiisa iyo macnihiisa khulaasadiisa waxaa waay wuxuu leeyahay lamaa dacastu qataltu rijaalan markaan dheelmaday ama aan duulaankii weerarkii qaaday rag baan laayay buu fa jacaltu nisaa'ahum ayaama wa abnaa'ahum aytaaman dumarkooda waxaan ka dhigay kuwa aan niman lahayn carruurtoodana waxaan ka dhigay kuwa aan aabba lahayn oo agoommo ah wa hanimtu waana soo qaniimaystay buu xoolahoodiina waa soo dhacay uma rajactu ila almakaani aladii ji'tu minhu kadibna waxaan u noqday meeshii aan ka imid uma rajactu ila almakaani aladii ji'tu minhu meeshii aan ka imid ayaan dib ugu noqday buu anoo dantaydii gaaray walleylu baaqin lam tatagayar dulmatuh xaal habeenku uu yahay mid weli baaqiya mugdigiisana uusan isbedelin oo habeenka mugdi ku baaqi weli markuu leeyahay walleylu alyalu dantuu ka leeyaha waxaa waaye waa ihbaatu surcati cadwi inuu sugo oradkiisa degdegiisa wa khifatihi iyo fudaydkiisa markuu leeyahay waxaan soo noqday ayadoo weli mugdiya meeshaas waxaan ka fahmaynaa inuu leeyahay aniga waan orad badanahay sidaa darteed isla habeenkii baan baxay rag fara badanaan soo laayay xoolahoodii baan soo qaatay isla habeenkii ayadoo mugdi ay tahana waxaan ku soo noqday meeshii aan ka duulay taana waxay daliil u tahay sidaan aniga u orod badanahay xagga orodkana cid igu gaartahay aysan jirin walleylu alyalu marka dantuu ka leeyahay inuu sheego waxa waaye ujeeddada xagga surcada iyo degdega inuu si degdega ku soo noqday asuu adduunya soo kharibay wa asbaxa canii bilgumaysaa'i jaalisan fariiqaani mas-uulun wa aakharu yas'alu qoladii uu dadka ka soo laayay xaalkooda sida uu ahay buu ka sheekaynayaa wa asbaxa canii waxaa waa bariista buu yidhi bil wa asbaxa wuxuu ahaaday buu yidhi canii aniga xaggayga bilqumaysaa'i meesha la yidhaahdo qumaysaa jaalisan mid fadhiya waxaa ahaaday fariiqaani laba kooxood laba kooxa oo qumaysaa meesha la yidhaahdo ku sugnayd waa meeshuu ku duulay waayo mas-uulun koox wax weydiinaysa wa aakharu iyo mid kale oo yas yas'alu weydiinaya mas-uul waa qolo la weydiinayo wa aakharu yas'alu iyo mid kaleoo weydiinaya laba kooxooday noqdeen dadkii war xalab maxaa dhacay mid weydiinaayo iyo mid la weydiinaayo ayay dadka u qaybsameen oo xalab wixii dhacay ayaa lala yaaban yahay iyo meesha looga yimid wakhtigaas mugdiga ah ee dheelmadka ah isla habeennadiina inta la gumaaday isla habeenkii la noqday waagu markuu baryey marka waxay noqdeen laba kooxood oo qolana su-aal keenaysa qolana su-aalihii la weydiinaayo hadday qoom hadda wax ku dhacaanna as'iladaasaa ka yimaada soo maaha hadday habeenkii wax dhacaan subaxdii baa la iswarsadaa waxay war xalab wixii dhacay waa maxay asaga marka wuxuu leeya waxbaan soo dhigay kadibna waan ka soo noqday subaxdiina waxaan xala sameeyaa la iska warsaday fa qaaluu waxay yidhaahdeen waraysigii saanuu noqday marka fa qaaluu waxay yidhaahdeen laqad harrat bileylin kilaabunaa faqulnaa adi'bun casa am casa furculu fa qaaluu waxay yidhaahdeen laqad harrat bina bileylin kilaabunaa xala eeyaheennii baa nugu qayliyey harra alkalbu bimacnaa waa sawata waa hadduu qayliyo min qilati sabrihi cala albard min qilati sabrihi cala albardi hadduu la qayliyo sabaryaridiisa oo u sabri waayo qabowga qayladaasina waxay yidhahdeen nibaaxi ma ahan qayladii waacwaacda ah ee eeyuhu ay qayli jireen ma ahee waa shanqar hoose oo tusinaysa inay aada u dhibsanayaan qabowga jira fa qulnaa waxaan nidhi yacni qoladii kaleu ka wadaa saa iska dhigaya laakiin qoladii kalea jawaabaysa waxaa nidhi buu yidhi adi'bun casa xalay mayey baa soo dawaafay oo yimid am casa furculu mase waladu dabuc ayaa xalay yimid alfurcul waxa waaye waraabaha waladkiisa waaye waa waladu dabuc ayaa waxaa la yihahdaa furcul xalay marka waxa dawaafayo meelaha wareegayay madi'biyey bay ahaayeen mase waa dabci waladkiisa ayaa nidhi buu yidhi falam taku ma ahaanin buu yidhi ilaa nab'atun ilaa cod hoose mooyaane uma markaa kadib hawamat uma markaa kadib hawamat faqulnaa qataatu riicin yacnii hoos bay u dhacday faqulnaa waxaan nidhi qataatun waa bisad riica la argagax geliyey miya waa su-aale am riica ajdalu mase bahalka la yidhaahdo asaqr asaqr waa nooc shimbiraha ka mid ah oo wax ugaarsada waay mase kaas ayaa argagaxay ma bisaday ahayd mase kaas waayo waxa argagaxay oo argagaxa ku dhacay sidaasaa su-aasha la isku weydiiye wey waxaa la yidhi marka fain taku min jinnin haddii jinni xaggiisa ka ahaatay la abraxu taariqan fain taku haddii ay ka ahaata buu yidhi min jinnin jinni xaggiisa la abraxu taariqan ay fala-anta adiga ayaa abraxu daran taariqan xagga dheelmadka wain taku insan hadday insi ahaatana maa kahal insu tafcalu insu sidaas ma sameeyo waxaasu xalay hadday jinni ahaayeenna hadda adigaa ugu daran wax dheelmada oo habeen meelo socda hadday waxaasi insi yihiinna waxaasi insu ma sameeyaan sidaasaa la yidhi maa kahal insu yafcalu n tafcalu fain taku min jinnin la abraxu taariqan abraxu kelimadan bimacnaa waa ashaddu albarxu waa ashidda waa darnaanshaha w waxaa leedahay laqiitu minhu barxan waxaan kala kulmay shiddo iyo dhibaataan kala kulmay maala waxaa leedahay dahabtu ilaa fulaan hebel baan aaday falaqiitu minhu barxan waxaan kala kulmay shiddo iyo dhibaataan kala kulmay albarxu marka waa ashidda waaladaa waa dhibaatada wey alطaariqna waa aladii yaأtii ahlahu fi اleyl waa ninka habeenkiisa yani waa ninka habeenkii u imaanaya reerkiisa ayaa waxaa la ihahda alطaariq la abraxu waxaa la soo qadaraya marka fala anta abraxu qaarna waxay soo qadareen fala naxnu abraxu annaga ayaa daran taariqan xagga dheelmadka ama qof dheelmada annagaa ugu daran wa in taku insan hadday insi tahay waxaa sidaa samaynaya hadday insi yihiin maa kahal insu tafcalu maa kahaa maa kahal insu ay maa haakadaa wa maa kaha macnaheedu waa maa haakadaa sidaasi ma ahaanin insigu tafcalu mid sameynaysa insi sidaa ma sameeya hadday waxaas insi yihiin wuxuu yidhi wayowmin wayowmin min ashicri wayowm wayowmin min ashicraa yaduubu lu'aabuhu afaaciihi fii ramdaa'ihi tatamalmalu wayowmin waruba yowmin maalin badana min ashicri ay min ayaami shicraa xidiga la yidhaahdaa ashicraa maalmihiisa ka mid a maalin badana oo ka mida min ayaami shicraa xidiga shicra la yidhahda maalmihii oo yaduubu uu dhalaalayo lu-aabuhu waxyaabaha samada isku dhiriirinaya markay kuleelka jiraan ay dhalaalayaan afaaciihi abaysooyinkiisa fii ramdaa'ihi kulaylkiisa dhexdii tatamalmalu ay tataxaraku waa mid dhaqdhaqaaqaysa wa yowmin wuxuu rabaa maalin kulul inuu ishaaro ama uu tilmaamo habeen waa ka soo sheekeeyey iyo mugdiga inuu wax ku ugaarsan jiray haddana wuxuu sheegayaa maalinkii laftirkeeda inuu meelo badan aadi jiray ayadoo jawigu aada u kulul yahay wa yowmin min ashicraa ashicraa waa xidig xidigaasina waxay yidhahdeen culimmadu waa najmun mukhtasun bilxari waa xidig gaar ku ah kulaylka wakhtiyada kuleelaha ayuu xidigaasi la arkaa waktiga kuleelaha ayaa la arkaa marka wuxuu rabaa inuu tilmaamo maalmahaas inay yihiin ama yacni maalmahaas inay ahaayeen maalmo aada u kulul wa yowminna waruba yowmin baa loo soo qadarayaa maalin badana min ashicraa ay min ayaami shicraa ka mida xidiga la yidhahdo ashicraa maalmihiisa maalmihiisana maxaa lagu yaqaanaa kulayl fara badan baa lagu yaqaanaa yaduubu oo markaa ay dhalaalayaan lu-aabuhu yaduubu waxay sifo u taha lilyowm yacni waxaa dareeraaya oo dhalaalaya ilan shaygu markuu dhalaalo waa dareeraa lu-aabuhu allu-aab waxa weeye maa taraahu yamtadu fi shamsi waa waxa aada arkayso ayagoo dheeraanaya oo ka baxaya qoraxda wadalika min shiddati اlxari waqta alhaajira markaasina waa markay qoraxdu aada u kulushahay waqtigii duhurka waqtigu duhurku ayuu yahay qoraxduna ay kala barka marayso waxaad arkaysaa wax dheer oo qoraxda ka baxaya ama shucaac oo kale ah kaasaaba dhalaalaya buuyi afaaciihi afaaciihi alafaaci waa alxaya alxayaat waa abeesooyinka wa mufradkeeda afca baa la yidhaahdaa alafaacina waa jamaca waa abeesooyin abeesooyinka weliba nooca dadka laaya oo dadka aada u dila waay alxayaat alqawaatil waa abeesooyinka dadka laaya abeesooyinka ayaa kala daran oo kala sun badan oo kala weerar badan noocyada ugu daran abeesooyinka waa afaaciihi ha-dan waxay u noqonaysaa maalinkii waa maalinkii kuleylka badnaaye abeesooyinkiisu fii ramdaa'ihi ay fii ramdaa'i shiddati alxari kulaylka qoraxda daran maalinkaa dhexdii ayay tatamalmalu ay tataxaraku ay dhaqdhaqaaqaysaa qoraxdii kululayd ayaa haysa ciiddii baa ku kululaatay markaasay dhaqdhaqaaqaysaa waxay la dhaqdhaqaaqaysaa waa min shiddati alxari kulaylka daran awgii badana buu yidhi maalin sidaas ah oo nasabtu lahu wajhii aniga aan wejigayga qoraxda u dhigay oon u taagay walaakinna meel la galana aysan ahaanin duunahu asiga sokodii alkin waa meesha laysku qariyo ee la galo wixii qofka astura ayaa waxaa la yihahdaa alkin sida qol iyo wixii la mida oo roobka iyo qabowga iyo ka asturay walaakinna meel la isku asturana aysan ahaanin buu yidhi duunahu qoraxdaa ka sokow ama kuleylkaa sokodii walaa sitra sitriga asturidna aysan jirin ila alatxamiyu ilaa go-a la yidhaahdo alatxami mooyaane atxamigaasoo almuracbalu ay almukharaqu jeexjeexan go-aas keliyaan wataa buu yidhi wax kaloo qoraxda iga celinaya ama iga ilaalinaya ma jiraan anigana wejigeygaan u bandhigayo waa usoo banbaxa buu yidhi qoraxdaasi abeysadu la dhaqdhaqaaqayso kuleylkeeda jawga dhan uu kulul yahay aniga wuxuu yidhi waa usoo banbax nasabtu lahu wajhii ay aqamtu lahu wajhii waxaan usoo banbaxay oo wejigayga u bandhigay qoraxdaasi iyo kuleylkaas walaakina walxaal laakina duunahu laadaa naafiye waaye kinna waa maa yastakinu bihi اlinsaan waa wixii qofka uu isku asturo waay wax ka sokeeyo la as la hoos galaayo oo qoraxda kaa difaacayana aysan jirin buy walaa sitra asturidna ma jirto oon isku asturo ila alatxamiy ilaa go-a atxamiga la yidhaahdo waa nooc min alburuude go-aasi mooye wax kala mid ah go-aasoo almuracbalu ay almukharaqu ah mid jeexjeexan go-aasi laftirkiisu ma ah mid caafimaad qaba eh waa mid jeexjeexan waay wadaafin waxaad ku cadfaysaa alatxami istatnihii baa mustatnihii baa ku cadfaysaa wadaafin iyo mid dheer idaa habbat lahu riixu haddii dabeesha ay u soo kacdana dayarat dabeeshu ay haatinayso ay ka haatinayso labaa'ida waxay ka haatinaysaa labaa'ida allabaa'id waa jamcu labiida waa taraakumka iyo isku dhegdhega tinta tinta marka la rabo in la isku dhajiyo waxyaabaa la mariyaa oo tinta la iskula dhajinayo waxyaabahaas la iskula dhajinayay ayay dabeeshu ka haatinaysaa buu yidhi can actaafihi dhinacyadiisa ayay labaa'idkii iyo wixii marsanaa ka haatinaysaa dabeeshaasi maa turajalu ama can actaafihi hareerihiisa tan dambaad la xiriirinaysaa maa turajalu aan la shallaynaynin tintiisa ula jeedaa waxaan adxami ahayn adxami jeexjeexan waxaan ahayn ma wata buu yidhi waa go-i jeexjeexnaa iyo wadaaf wadaafin tin dheer ay wa shacrin daafin wey tin dheer mooye tintaas laftirkeeda xoogaa dugaala ii taha buu leeyahay tin dheer mooye wax kale oo aan wata ma laha ama aan qoraxda iiga xigsanayo idaa habbat lahu riixu hadday dabeeshu usoo kacdo tintaasi dayarad waxay ka ka ka bitinaysaa ay ka haatinaysaa labaa'ida wixii la mariyey tintii dheereed la iskula celinayay ayay ka haatinaysaa can acطaafihi ay can jaanibayhi labadiisa dhinacna maa turajalu oo aan la shallaynin buy waa tima aan la shallaynin oo isku dhegdhegay oo wax laysla mariyey waxaa lala mariyey la iskula dhajiyeyna dabeesha hadday timaaddo waxbay ka kaxaynaysaa waxbay ka macnaa ka wadanaysaa naftiisa wuxuu ku sifaynayaa alquwa wasabr wuxuu leey aniga nin sabr badanaan ahay haddii aan qoraxda la kulmo iyo kuleylka waxaba yaraatee ta'hiira iguma sameeyaan waxaan qoraxdaasi iskaga ga uga gaashaanto oon iskaga ilaaliyana ma lahan ilaa go-aas jeexjeexan iyo tin dheeroon leeyahay mooyaane tintaasina wuxuu ku sifeeyey mid la shalleeyo inaysan ahayn weli tintii ka hadlayaa wuxuu yidhi baciidun bimasi duhni walfalyi cahduhu lahu cabasun caafin min alkhisli muxwilu cahduhu cahdigiisa waa tintaas cahdigeeda iyo waktigeeda eh baciidun waa mid ka dheer bimasi duhni saliid taabashadeeda tintaan tin la saliiday waa horaad saliid ugu dambaysay iyo walfalyi injir in laga gurana waa hora ugu dambaysay buy tin la fiiriyaba ma aha waa timo uray waayo suu sifaynaayo lahu wuxuu leeyahay buu yidhi cabasun alcabas waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha seenta geela ku hara iyo cajarada geela oo kaadida iyo digadii geela ah waa dhegdhegii dhegdhegaasay leedahay buu yidhi tintaasi waa dhegdhegaas oo kale oo waxyaalihii habeedda ahaaye geela ku yiilay oo kale waxaas unbaa ku haray buu leey wax kaloo ku harsan lama arko cabaskaas lahu cabasun buu leeyahay buu yihi caafin caafin waa sifatun lilcabas caafin bimacnaa waa kahiir fara badan min alkhisli muxwilu min alkhisli xagga dhaqitaanka muxwilu waa mid laga dheereeya buu yidhi sanadkii mar soo wareegeysaa alkhisl waxaa la ihahdaa maa yuqsalu bihi ra's waa wixii madaxa lagu dhaqo alkhisl bikasri اlkayn waa maa yuqsalu bihi الra's waa wixii madaxa lagu dhaqo wey min alkhisli waxyaabaha madaxa lagu dhaqa xaggiina muxwilu waa mid sanad u soo wareega oo sanadkii maraaba waaa waxaa loo isticmaalaa buu yihi waxyaabaha madaxa lagu dhaqo tintaan lama taabto tin sanadkii mar la dhaqaayo w waxaasoo dhan muxuu u sheegayaa wuxuu rabaa inuu yidhahdo aniga nin raaxa ma ihi nin ad adag oo waxaan ahay jaanibka ad adeega aan lagu gaarin ilan duurjooga uu noqda ninkaani waa horu hoodka galay saan hore usoo marnaba tintaani marka lamana jaro lamana shalleeyo lamana saliideeyo mana la dhaqo oo dhaqitaankii xataa sanadkii markuu soo wareego ayaa mar waxaa laga yaabaa buu leeyay inaan tintaan dib u fiiriyo hamigiisu maba ahan inuu timo fiiriyo timahaas marka waa i anficeen buu leeyay markay qoraxda kululaato waxyaabaha tinta yacni qoraxda iga asturaaya tintaas dheeraa ka mid a oo isku dhegdhegtay waxay iskula dhegdhegayeen hadda waa cadda waxay iskula dhegdhegaysa waa wasakhdii iyo abaartii tinta ku dhacday suuradda uu sawiraayo suurad qariiba waay wuxuu yidhi wakharqin ka dahri tursi qafrin qaطactuhu bicaamilatayni baطnuhu laysa yucmalu wakharqin ay waruba kharqin badanaa buu yidhi dhul bahgooye ah oo aada u waasica kharqin waa bahgooyada ballaaran wa waxaana kharqi loo yidhi lianna ariixa tatakharaqu fiiha maxaa yeelay dabeesha ayaa geesaha ka gelaysa waa dhul bahgooye ah oo dhan walba ay dabeesha kasoo gelayso sida mara jeexjeexan oo meel walba ay dabeeshu kasoo gelayso kalawa saasaa waxaa loo yidhi kharqin dhulka waasica ah ee bahgooyada ah wa kharqin ay waruba kharqin dhul bahgooyaa badanaa wey ka dahri tursi oo la mida gaashaanka dhabarkiisa la mida dhulkaasoo qafrin ah midaan wax calaamada lahayn waa bahgooyo aan wax calaamada lahayn bicaamilatayni inqaطactuhu aan gooyo dheh badanaa dhul saas oo bahgooyo ah oo qaطactuhu aan gooyey bicaamilatayni ay birijlayni laba lug aan ku gooyey labadaas lugoo caamilatayni ah laba shaqaynaysa labada luguu sheegaya waa labadiisa lugood macnaha dhulkaas bahgooyada ayaan jaray oon dhaafay buu yidhi labada lugood aanan ku dhaafay badanaa buu yidhi baطnuhu dhulkaasi calooshiisa baطnuhu waa baطnu اlkharqi waa dhulkii waasicaha bahgooyadaha calooshiisa laysa ma ahaanin yucmalu ee yuslaku mid la qaadaayo o la maraayo dhulkan dhul la maraba ma aha waa dhul bahgooye ah cid martana aysan jirin dhulka noocaasoo hongooyey badanaa wey halkan wuxuu ku ishaaraya masaafooyin dhaadheer inuu jari jiray dhulkun dhul bahgooye ayaha aqoonna uu leeyay horena waa usoo marnay inuu sheegay dhulka bahgooyada inuu yaqaano fa alxaqtu uulaahu biukhraahu muufiyan calaa qunnatin uqci miraaran wa amhulu fa alxaqtu waxaan haleelay buu yidhi uulaahu dhulkaasi bahgooyada qeybtiisii hore ayaan waxaan haleeshiiyey biukhraahu qeybtiisii dambe awal iyo aakhirba waa wada maray waxaanan ku maray fii asraci waktin wakti kii ugu degdega badnaa markuu leeyahay awal iyo aakhiran ishaleeshiiyey dhul awalkiisi aakhirkii ma la ishaleeshiin karaa wuxuu ka wada orodan ku gooyay waa si degdeg ahan ku maray wixii dhamaa sida qof isku keenay oo kale awal iyo aakhirkii dhulka yacni meeshii dhulkan ugu horreysay iyo meeshii ugu dambeysoo kale sida qof isku keenoo kalean hal mar u jaray buu orod badnaanshihiisana waa ishaarayaa ile muufiyan xaalan ahay mid koraaya calaa qunnatin buur dusheeda waa buur buur walba ma ahee waa buur dhuuban oo madow meesha ugu sarreyda xaalan ahay mid koraaya uqci jalsatuliqcaa ayaan fadhiisanayaa miraaran mararka qaar wa amhulu marna waan istaagayaa buy buurtaasi markaan korayo marna waan isgaabiyaa marna waan istaagaa wuxuu ishaarayaa hadda suclugnimadi uu ku noolaay waayo ilan waa is-ilaalinaya dakanuu qabaa horaan usoo marnay dak inuu aada isku ilaali jiray shanfara meeshuu ka shakiyana uu ku tijaabi jiray fallaar marka hore habeenkii markuu dheelmanaayo hadduu kurtun arko marka qaar kurtunka iyo qof fadhiya waa isshabahayaan waa isku ekaanayaan ou is yidhahdo waxaan amuu yahay cadow meel kugu jiro kuu gambanaya wuxuu ku ridayaa fallaar yoolbaara la yidhaahdaa yoolbaarkaasi macnaheedu waa maxay meesha haddii lagu jiro hadda jawaabaa ka imaanaysa haddii aan lagu jirinna maba lagu jiro qofka cadowga ahood ku ridana wuxuu isleeyahay waa lagu arkay waa lagu arkay buu isleeyahay marka tijaabu uga dhigi jira ninkan marka waa nin dakana qaba saa darteed wuxuu leeyahay uqcii miraaran wa amhulu dhowr marna waan fadhiistaa dhowr marna waan istaagaa wey anoo ordaayoo socda ayaan haddana marna isgaabiyaa marna waa kacaa wey buurtana sidaasaan ku koraya alqunna waa aljabalu daqiiqu اlaswad waa buur dhuuban oo madoowa waxaa kaloo alqunna lagu fasiraa aclى اljabal buurta meesha ugu sarreysana qunna waa la yihahdaa wa amhulu bimacnaa waa antasibu qaa'iman waan taagna waan istaagayaa way xaalan ahay mid taagan taruudu laraawiya taruudu laraawi الsuxmu xawlii kaأnnaha cadaaraa calayhina almulaa'u lmudayalu taruudu min raada ayaa laga keenay ay tajii'u wa tadhab marna way imaanaysaa marna way tegaysaa al araawiy waa darbun min alwaxshi bay yidhahdeen culamada qaar waa nooc ka mid ah waxshiga ama duurjoogta qaarna baciiday ku baalkan baciidka la yihahday ku macneeya taruudu laraawiy araawigii marna way tegaysaa marna way soo noqonaysaa araawigii assuxmu midabkeedu uu ahaa madow u iilanaya ila sufra midabka haruudda u iilanaya assuxm waa midabka madowga ah laakiin ay ku jirto in yaroo ma aragtay midabka jaallaha ah kaannahaa waxaad mooddaa bahalkaasi waxaad mooddaa cadaaraa inuu yahay gabdho dhallinyaro ah calayhinna dushooda uu ahaaday almulaa-u go-a la yidhaha ama marada la yidhaahdo almulaa waa magaca marada maryaha maro ka mida magaceeda wey almudayalu ee la dheereeyey almudayalu bimacnaa waa atawiilatu dayl darafkeeda uu dheeriyah oo hoos u raaracda gabdhaha noocaasa had moodaa buu yidhi say u noqnoqonayso ay marba meel u aadayso alcadaara waa jamcu cadaraa waa hiya albikra waa gabadha bikradaa wey wayarkudna bilaasaali xawlii kaannanii min alcusmi axfaa yantaxi lkiixa acqalu wuxuu yidhi wayarkadna way nagaanayaan way istaagayaan waxa istaagayaa waaye waa alaraawiy way istaagayaan buu yidhi bil aasaali gelinkii hore ka-aan xawlii hareerahayga ayay istaagayaan ilan duurku kula jiraa ayagu ka sheekaynaya kaannanii aniga waxaad mooddaa min alcusmi inaan ayaga ka mid ahay oo noocooda een sha- e- e- dhudhumaha ka cad inaan ay- aan ahay ayaad mooddaa buy yacni inaan ka tirsanahayba ii maleeyaan buu yidhi hareerahayga istaagayaan waxaadba mooddaa buu yidhi inaan ayaga ka mid ahay adfaa adfaa bimacnaa waxa weeye min alcusmi inaan ka mid ahay cusmigaasoo adfaa geesihiisu ay gadaal u jiifaan adfaa aladfaa waa aladii tamiilu qarnaahu ilaa dahrih waa midka geesihiisu ay u iilanayaan xagga gadaale ee dhabarka ah yantaxi ay yaqsidu adfaagaasoo yantaxi ay yaqsidu u qasdaya alkiixa u qasdaaya godkiisa alkiix waa albeyt macnaha waa meeshii uu deganaa laakiin waa kharqun min khuruuqi الjibaal waa duleel ka mida du- een, duleelada buuraha oo baciidka aqalka u ah ama guriga u ah u galayo waxaad marka moodaa buu yidhi inaan aniga ahay min alcusmi midkiisa dhudhumaha cad kaasoo adfaa ah mid geesihiisu ay gadaal u jii yacni u jiifaan ama ay u qalloocaan kaasoo yaqsidu u qasdaya alkiixa godkiisa u qasdaya inaad ahay ayaad moodaa buy acqalu kaannanii anigu waxaad u malaysaa acqalu acqalu waa khabarun haani adfaa horta waa khabarkii koowaad acqaluna waa khabarkii labaad way kaannanii kaannadaasi khabarkeedii way kaannanii waxaad moodaa min alcusmi adfaa inaan ahay adfaa yacni midgee xagga cusmiga ama xagga een, baciidka waxaad moodaa adfaa inaan ahay mid geesihiisu ay jilaacaan adfaagaasoo yantaxi u qasdaya alkiixa godka waxaad mooddaa acqalu inuu yahay in- yacni inaan ahay midka ugu caqliga badan kaasoo caqli leh inaan ahay ayaad mooddaa buy wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih